saddex dhalinyaro ah oo laba ka mid a ay soomaali yihiin ayaa lagu rasaasiiyey xaafadda north york ee magaalada toronto hal ka mid a saddexda dhalinyarada ah ayaa u dhintay dhaawac soo gaaray kaasoo aan ahayn soomaali labada dhaawacantay ee soomaalida ah waxaa ka mid ah axmed urur oo masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto u qaabilsan wacyigelinta iyo waxbarista dhalinyarada sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ayaa v o e da uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo qaabka uu warkan usoo gaaray alxamdulilahi rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam arrintan horta shalay bay magaalada toronto ka dhacday waxayna waa casumaad bay ahayd marka casumaaddii markay kasoo baxeen iyagoo saddex dhalinyaro ah baa lasoo weeraray marka runtii waxaa ka mid ahaa saddexda dhalinyarada macalinkeenna masaajidka wax ka bara khaalid bin waliid axmed urur baa ka mid ah marka runtii saddexda dhalinyaradaba xabadihii waa lagu furay mid ka mid ah labaa soomaali ahayd yarka kale soomaali ma ahayn laakiin qof muslim buu ahaa isaga madaxa ayaa laga toogtay yani maaragtay macalinkeena axmed ururna lugta ayaa isagana xabadda kaga dhacday alxamdulilah xabadii xataa way ka baxday wiilka kalena dhabarka ayay kaga dhacday yani maaragtay marka alxamdulilah axmed isbitaalka islamarkiiba waa laga soo daayey yani dhaawaciisa dhaawac aad u fudud buu ahaa haddana alxamdulilah waa fiican yahay wiilka kalena isbitaal fogoo sanbrug la yihahdaa la geeyey isagana waa u tagna waa fiican yahay alxamdulilah rabb alcaalamiin marka arrintu sidaasaynu u dhacdo runtii waa wax aad iyo aad gelgelay communitiga iyo masaajidkiiba yani maaragtay maxaa yeeley macalinkii isagu dadki ardadii wax baraayey oo la rabay ardadii inuu badbaadiyey yani maaragtay oo jaamaca islaamiya uga soo baxay isagii haddii maanta yani uu noqdo yani maaragtay target uu noqdo taasaa runtii wax aad iyo aad looga naxo yani maaragta ah wacyigelinta uu waday axmed urur waxaa ka mid ahayd isaga iyo dhalinyarada uu hormuudka u yahay socod ay ku marayeen xaafadaha magaaladan si ay u wacyigeliyaan dhalinyarada ku jira falalka aan wanaagsanayn waa kan axmed maxamed urur oo xilli sii horreysay la hadlayey v o e da alxamdulilah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada toronto meel walbay joogaan axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fii nafsi alwaqt islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa employmentka shaqada dad baan invite gareynaa oo police officers lawyers doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa siday obstacles ka hor imaaday ee dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan alxamdulilah barnaamijka successful wayaan wiilal badan baa jiray oo xabsi ka soo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray alxamdulilah markay heleen meel kale e oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo la soo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey weliba kuwa cuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulilah haddana waa walaalo doctor maxamed ibraahim shakuul oo aan kula kulmay masjidka khaalid bin waliid isagoo booqasho ku jooga magaaladan balse in muddo ah deganaa dalkan ayaa v o e da u sheegay in dhalinyarada ay ku sugan yihiin khatar weyn oo u baahan in wax laga qabto bismillahi raxmaan raxiim wallaahi runtii bulshada soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka khatar weyn bay dhalinyaradooda ku sugan yihiin arrintii hadda saad sheegtay say usoo socotay waxay usoo gudubtay dadkii dhalinyarada ahaa ee dhalinyarada rehabilitationka ama dibu noloshooda dib rabay inay usoo kiciyaan taasood moodo in la rabo in gunta loo jaro inay ummadda soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed badbaadaan sheekh abuukar sheekh xuseen ayaa waalidiinta u jeediyey inay baraarugaan oo ay la socdaan dhibaatooyinka ka jira magaaladan dhambaalka waalidiinta u dirana waxaa waaye hala baraarugo halaysu yimaado arrinkan yani maaragtay in sidii looga hortago la waxaa naxdin kale sii ah haddee dadka criminaliska waxaas geystana ilaa hadda ma naqaan hadda ka horna kuwii dhacay wax la qabto hadda ma hayno arrintaasna waxay u taallaa jaaliyadan soomaaliyeed ee ku nool magaalada inaan isu nimaadno arrinkaasna yani dadka madaxda oo waddanka ka taliya inaan arrinkaas u sheegno o dhahna yani maaragtay dhiiggeenu raqiis maaha waa in qofkii falkaas xun geystay la ciqaabaa oo qaanuunka la hor keenaa yani marata laamaha amniga weli ma aysan sheegin cidda ka dambeysay weerarka rasaasta ee dhalinyaradan lala beegsaday waxay ka codsadeen ciddii waxwara ka hayso dhacdadan inay la wadaagto booliska xuseen urxaaji v o a toronto